أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobadaan idinku heynana waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa la sheegay inuu asiisa kala hadlay sidii u ogolaan lahaa barakicinta reer khaza taasi beddelkeedna uu meesha ka saari doono biyo-xireenka etoobiya ee annahda askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa khasaare lagu gaarsiiyey qaraxyo ka kala dhacay wilaayaadka gadow iyo shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa mar kale eedeen kulul u jeediyey murtad gurgurte xilli uu kasii daraya khilaafka salka ku haya doorashada ee ka dhex taagan murtadiinta qoysas ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujinaya dhulboob uu ku hayo madaxa kooxda ridada soomaaliya wilaayada baay ayaa ku guuleysatay xalinta khilaaf ka dhex taagnaa laba beelood oo walaalo ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi munaasabad lagu daahfuriyey masjid cusub oo jaamac ah ayaa ka dhacday degmada kuntuwaarey ee wilaayada shabeellada hoose
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sideedda bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu door koronaa ayay intaasay ahaayeen haatan isagiyo dhan madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa la sheegay inuu asiisi kala hadlay sidii u ogolaan lahaa barakicinta reer khaza taasi beddelkeedna uu meesha ka saari doono biyo-xireenka etoobiya ee annahda nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya hogaamiyaha dowladda salbiyadda maraykanka ayaa dadaalo dheeraad ah gelinaya sidii uu uga dhabayn lahaa go-aankiisii ahaa in shacabka magaalada khaza la barakiciyo kadibna magaaladooda maraykanku la wareego donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay xiriiro kala duwan la sameeyey qaar ka mid ah hogaamiyaasha dawaaqiida carabta si ay ugala shaqeeyaan martigelinta shacabka khaza ee barakicinta iyo baabaa loo maleegayo warbaahinta masar ayaa sheegtay in xiriir saacado qaatay oo khadka teleefonka ku dhex maray madaxweynaha nidaamka daaquudka masar iyo trump looga hadlay xaaladaha bariga dhexe gaar ahaan malafka khaza ee hadda miiska u saaran madaxweynaha maraykanka inkasta oo bayaanka ka soo baxay aqalka cad ee maraykanka aan lagu sheegin in asiisi iyo trump isla soo qaadeen arrinta biyo-xireenka etoobiya ee alnahda haddana diblomaasiyiin masaare ah iyo baarayaal ayaa sheegay in madaxweynaha maraykanka uu asiisi u soo bandhigay gorgortan cusub oo ku aadan inuu aqbalo barakicinta khaza taas beddelkeena maraykanka oo masar ka taageerayo burburinta biyo-xireenka etoobiya ay ka dhistay webiga niil dr maxamed xaafid oo ah khabiir masri ah ayaa sheegay in trump uu asiisi u soo bandhigay sidii uu aqbali lahaa qaabilaada shacabka khaza taas beddelkeedna maraykanka uu meesha ka saari doono halista biyo-xireenka alnahda cabaas saalex oo ah baares sudaani ah ayaa aaminsan in trump uu doonayo inuu hal dhagax laba shimbir ku dilo islamarkaana uu ku dhegnaado soo jeedintii sanadkii labada kun labaatankii ahayd in la qarxiyo biyo-xireenka etoobiya ee alnahda isagoo taageero u muujinayay asiisi gaal trump wuxuu danaynayaa oo uu garanayaa muhiimadda ay leedahay arrinta biyo-xireenka alnahda ee etoobiya dhistay iyo faa'iidada biyaha webiga niil ay u leeyihiin masaarida sidaas daraaddeedna wuxuu raadinayaa fursad uu suuqa ugu geli karo damaciise gurcan oo ah isdhaafsi uu la yeesho masar wuxuuna leeyahay arrinta biyo-xireenka ayaan idinka xalinayaa ee idinkuna ogolaada qorshahayga ku aadan barakicinta falastiiniyiinta iyo in khaza aan la wareego ayuu yidhi cabaas saalix bayaan goor dambe ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda dabadhilafka masar ayaa lagu sheegay in asiisi uusan marnaba wax gorgortan ah ka gelaynin arrinta falastiin inkastoo aan bayaanka lagu xusin wadahadalka ku saabsan biyo-xireenka alnahda haddana warbaahinta masar ayaa arrinkan hadal haysa laakiin soo jeedinta riyada ah ee trump ka timid si sahlan looguma hirgelin karo dhega wax maqla waxaa hortaagan caqabado iyo didmooyin isbarkan maadaama barakicinta reer khaza aysan ahayn arrin fudud mana sahlana arrinta biyo-xidheenka webigan in ay culus tahay oo masar iyo maraykanka aysan waxba ka qaban karin ayuu hadalkiisa si raaciyey baare cabaas saalix dowladda xabashada etoobiya ayaa xiriir dhowlo leh sahaynada yuhuudda iyo dowladda silbiyadda maraykanka halka masar iyadana xiriirkaa la mid ah la leedahay dhinacyada cadowga ku ah qadiyadda falastiin
mahadsaned abushiiba askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa khasaare lagu gaarsiiyey qaraxyo ka kala dhacay wilaayaadka gado iyo shabeellada hoose qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku sugnaa waxaana ku dhaawacmay qaraxaasi afar askari oo murtadiin ah dhanka kale wilaayada gado waxay ciidamada mujaahidiintu xalay qarax la beegsadeen kontaroolka riddada ee degmada beled xaawo waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa mar kale eedeen kulul u jeediyey murtad garguurte xilli uu kasii darayo khilaafka salka ku haya doorashada ee ka dhex taagan murtadiinta casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid a xildhibaanada ridada ayaa mar kale eedeen xoogan u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya wuxuuna murtad cabdiraxmaan cabdishakuur xusay in wax kabeddelkii lagu sameeyey dastuurgaaleedka ridada uu ahaa mid hal dhinac u janjara una adeegaya danaha murtad xasan sheekh maxamuud wuxuuna intaasi raaciyey in guddiga loo dhisay doorashada ay iyaguna yihiin guddiga keliya ee ka shaqeeya danaha murtad guurguurte su-aasha meesha taallaa waxay tahay guddigan iyo sharciyadu ku dhisan yahay ama sharciga doorashada ama sharciga xisbiyada ama sharciga guddiga ku dhisan yahay naftiisa oo dhan waxaa aasaas u ah dastuurkii la bedelay oo annaga aan aaminsannaha in si hal dhinaca lagu bedelay oo madaxweynaha uu bedeshay marka annaga doodeena hadda doorasho inay dhacday inaysa dhicin la qabana in la qabana maaha laakiin waxa waaye dastuurkiia markii hore la bedelay dastuur la bedelo on laisku raacsanay inaana ku dhisan yihiin sharciyada doorashooyinka oo idil ama sharciga guddiga ha ahaado ama kan xisbigiyada ama ka doorashada ahaado saas daraaddeed annaga waxaan aaminsannahay marka hore in horta marka hore meeshiisii lagu celiyo oo dastuurkii la isku raacsanaa in kaas horta loo noqdaan annaga aaminsana markaasaa laga heshii karaa doorasho qaabkii ku dhacaysay siday ku dhacayso kooxda ridada ayaa hadda wajahaysa jahawareer siyaasadeed xilliga kursiga xasan sheekh uu sii dhammaanayo dalkana lugaha u sii geliyey burbur dhaqaale boob iyo barakacan weli la arag waana mid ay sameeyeen maamulka ridada ee ka xoobsiibtay xishoodka iyo iskumaamulka shareecada islaamka mahadsaned casaam qoysas ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujinaya dhulboob uu ku hayo madaxa kooxda ridada soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda sinaai ee magaalada muqdisho ayaa ka cabanaya dhulboob uu ku hayo madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan garguurte dadkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in guryihii ay degganaayeen ay soo weerareen maleeshiyaad murtadiin ah kadibna ay burburiyeen guryahooda iyagoo halkaasi isaga barakacay haddana aysan haysan hooy iyo dhul ay degaan xero jeeyo xero layidhaahaan wejiga ka ahay iidana gadaala iga aheyd sagaashan iyo sagaal halaad nin lahaa dhahaa layidhi hasha hebel yaa iigu dara boqol ha ii naqatee lul dawlee xirajeey waa iga dambaysaa xirajeey waa ka sukaya laamigan ka soo xogay nusboosaan ku lahaay waa lacagtaa la marshay qoryahayga waa burbureen waa la ootay waxaan ku leehay sidii la yeel ilaahay loo sheegaa foorliifaa la qaatay dhuxushii iyo qoryihii waa laysku coldhobshay waa laysku labagediyey waxaan haayaa male kobna ma haayo karina ma haayo gabar islaameedan waxaan ku lehay hadda biyacaba isiisa haddaan anag fadhaa waa ka soo qaxa meeshaan joogay ilmeyga halba meelow ku haada halan ka haaya ma laho dhulka iyo sharciga u leeyahay haddou ilaahay ka cabsada xasan sheekh masaakiinta u dhacaaya ha ka waantoobo dadka yow isku kihin dhul dawlo iyo dhul shakhsi leeya yow isku kihin iskuma darmaan maalinta talaadada anagoo iska joogno oo ilmo muluqshaa ku hayno oo dad waayeelaa ku hayno cagafta iyo ciidankii waxaan u jeeda nagu wareegsan waxaan dhahnay alaabta aan ka baxsanno oo guryaha aan ka dunsanno intaan hadalkii wadnay guryaha qaaraaba dhinac laga soo jejebiyey anankana waxba ka macaynsan ciyaalka bisaan gacmaha ka qabsannay alaabtayna dhan meeshaasay ku baaba'day waana la qayaamay alaabtayn meesha ku burburtay anukoo ku jirno duq maliila meesha ku haysanno ay cagafta timiday ilmihii iyo duqdiiha kala oradnay alaabtii wixii dhammaa meeshay ku jajabeen eenukoo subaxdii salaadii ka soo kacnaa waxaan aragnay tigniko iyo cagaf guryihii qajajabayso naga jooga aan alaabta ka baxsanay haddaa dhahnana qoraya afka naga gelsheen waxaan xasan sheekhaa watayna dhaheen arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli dhulboobka uu xasan garguurdeh ka wado muqdisho ay gaartay halkii ugu sarraysay maleeshiyaadka riddada ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay wadeen burburin iyo barakicin ay u geysanayaan dad shacab ah oo degganaa dhulal ay muddo sannado ah kusoo noolaayeen taasoo keentay in dad fara badan ay barakacaan mahadsanid cabdiqani wilaayada baay ayaa ku guuleysatay xalinta khilaaf ka dhex taagnaan laba beelood oo walaalo ah kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi noo hayaa ismaandhaafkan ayaa yimid kadib markii labadan beelood ay isku qabsadeen dhulbeereed ku yaala qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee baay uu qabiilba qabiilka kale uu sheeganaya inuu isaga leeyahay hase ahaatee wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo afjartay khilaafkaas una dhigtay gogol nabadeed wilaayada islaamiga ee baay ayaa saartay guddi loogu talagalay xalinta khilaafkan kuwaasoo ugu dambeyn ku guulaystay inay heshiis dhex dhigaan labadan beelood ayna soo afjaraan khilaafkii u dhexeeyey kulan ballaaran oo dowro sharci ah ay daba socotay oo ka dhacay qaybo ka mid a wilaayada islaamiga ee baay ayaana khilaafkan lagu soo afjaray kaasoo ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee baay salaadiinta labada dhinac ee dabare iyo hubeer iyo qaar ka mid a waxgaradka labada dhinac ugu horreyn waxaa kulanka laga soo saaray bayaan ka koobnaa toddoba qodob oo labada beeloodba ay ku heshiiyeen kow in labada beelood ay ka heshiiyeen wixii khilaafaad ahaa u dhexeeyey labo waxay ballan qaadeen in ay u hoggaansami doonaan ayna aqbali doonaan ilaalina doonaan dhammaan qodobadii lagu heshiiyey saddex sidoo kale waxay ballan qaadayaan inay deris wanaag kula noolaan doonaan walaalaha deriskooda ah afar in aan la samayn doonin deegaamayn cusub salaadiinta guud ee beelaha dabare iyo hubeer oo ka hadlay kulanka ayaa sheegay inuu soo afjarmay khilaafkii u dhexeeyey labada beelood iyagoona dhanka kale sheegay in ciddii ka baxda go'aankan heshiiska ah beri ay ka yihiin bannaankana ay ka taagan yihiin islamarkaana il gaara lagu fiirin doono runtii haddii uun enne nuqabadii ama mas-uuliyiintii beelo may iid go'aankaas ka adkeeyaan ee waanan garab surugnaa lanqalalankii korkooyna beri ku ena haddii un ene suldaamadii guud beelo haddii un en dadka barnaamijkaas oo kale aan ololeeyaw ama shaksii bannaanka rooga hanagadoy ama shaksii gudaha roog usayi in un beri ku ena hindha nuqaba leh malaagyadii hoose leh yala kiifiirihoy walaayile yala kiifiirihoy in barnaamijkaas mardama saamayn kale beelo onka lahaan insha allahu intaasa ballan qaadaan wanaagii odayaasha saasoo basaan in hor loon wada loon baahan yahay insha allahu mayna ballan qaadnaya in wanaag akay hor aan wadno ilaahayna garab siisa walaa islaamiyo qabno dhibaato ma jirta gee alxamdulilah ilahayna uuna imaashi wanaag badanoo laga qaadadi lamada beelood iyo walaayadii islaamiga insha allahu khayr badan allah siisa ugu dambeyn waxaa kulanka soo afjaray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona waaliga soo dhoweeyey bayaankii labadan qabiil ay ku heshiiyeen dhanka kalena dardaaran dhexalgal la u jeediyey labada qabiil ee heshiiska la dhex dhigay walaayadu may bogaadiyaase bayaanka iyo muwaafaqada iyo heshiiska iyo wada socodka midnimada lamada reer deeren bogaadiyaas waana hadhowaayas maysan lana jazaakum allahu khayran qadiyadan iyo heliska iyo waxyaabihii intuuna iskaarn ini daacad langhaada oo maybuaha waldad inlaaban injarnasa faylilanka hogaansam insha allahu tacaala sasalaadeenba taba sheegan odayaalka sheegan walaayadana handhowa kahayta isina handhowa kahayta lambahanis ilaahay imbarakaaya ilaahay tabaaraka wa tacaala maybana arey alamna jacalay arda kifaatan axyaaan wa amwaatan heshiiskan lagu soo afjaray khilaafkii u dhexeeyey beelaha dabare iyo hubeer waxa uu qayb ka yahay heshiisiin iyo dhexdhexaadin maalmihii ugu dambeeyey ay wadday wilaayada islaamiga ee baay oo ay ku xallinaysay khilaaf yaryar oo u dhexeeyey qaar ka mid a beelaha muslimiinta ee dego wilaayada islaamiga ee baay mahadsanid abuxasaan munaasabad lagu daafuriyey masjid cusub oo jaamac ah ayaa ka dhacday degmada kontuwarey ee wilaayada shabeellada hoose bashiir muxidiin abuayman ayaa warbixinta warkaasee noo hayaa أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمد
dhankooda marti sharaftii kelimaadka ka jeediyey xafladii furitaanka masjidkan jaamicul kabiir ayaa iyagana la siiyey kelimaadkooda waxayna dareenkooda ku cabireen soo dhoweyn iyo farxadda ku aadan dhammaystirka uu allaha muslimiinta waafajiyey ee dhismaha masjidka jaamaca ee degmada kuntuwaarey waa kuwan salaadiinta kale ah suldaan sida cali suldaan xasanow suldaan caliyow suldaanka beesha jiido iyo suldaan nuurow xaaji isaaq oo ah suldaanka beesha mirifle ee wilaayada islaamigaha ee shabeellada hoose beydkan alle subxaana wa tacaala ilahayna soo waafajiyey maanta oo jimco ah inaan ku dukano salaada jimcaha masaajidkaas oo maanta furitaankiisa ahayd kowda bishii sideedaad runtii maanta imaam aalan aad u fiican oo farxad badan deegaanka degdegan ee degmada kurtuwaarey iyo nabaaxageedaba ciddii muslim qof kasta oo muslima ka qayb qaatayna waxaan leenahay insha allahu tacaala miisaankooda hasanaadka allah u saaro waxaa kaloo maxad weyn u celinaynaa walaayada shabeellaha hoose iyo walaayada degmada kurtuwaarey oo ayagana kaalintoodii ka qaateen waxaa kaloo ka qayb qaatay muslimiinta ku nool walaayada shabeellaha hoose degmooyinkoodii kala duwan iyo muslimiin kale dalka iyo dibaddaba intii qof kasta oo muslimnaya ka qayb qaatay oo naftiisa iyo xooggiisa iyo maalkiisa u geliyeyba ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiinaynaa in ilaahay miisaanka xasanaadka ilaahay u saaro masaajidkan inuu noqdo kii lagu wax bartay oo amarmay oo laga faa'iidaystay inuu noqdayna allah subxaana wa tacaala ayaa ka baryaynaa deegaankan kurtuwaariin waxaan leenahay masjida ilaahay idin nasiibay oo la dhisay waxaa loo baahan in la soo camiro salaadaha masaajidka la keeno wax lagu barto laga faa'iidaysto insha allahu taala intaas ayaa idinku dardaarmaynaa marka hore horta waxaan u tacsiyeynaynaa ama ilaahay u baryaynaa ummaddii horta geeriyootay oo dhan kuwa shahiiday kuwa xanuunka ku geeriyooday intaba ilahay u naxariisto khaasatan dadkii guddiga nala ahaa oo masaajidka nala soo waday hooshooda oo intuu masaajidka socday qabyo ahaa geeriyoodayn ilahay u naxariisto intaa waa intaa masaajidkan insha allahu tacaala waa la qurxisay hadda horeyba loo sheegay in la soo camran waa loo baahan yahay degmada kurtuwaarey waa degma taariikh dheer leh taariikhdeedana wax badanaa dhimanaa wax dhimanaa maxay ahaayeen sida gurigaanoo kale waxaa maanta ayaan inoo ah gurigii ugu horreeyey oo dabaq ah oo la dhiso degmada kurtuwaarey laga dhiso in mid masaajid allah loo dhisay uu yahay insha allahu tacaala waa guul degmada kurtuwaarey ay u soo hooyatay sababtoo ah qof shakhsiya oo dhistay naguma jiro gurigii ugu horreeyey oo dabaqa aan dhisno ilaahay mahaddii masjid baan ka dhignay ilaahay insha allahu tacaalaa ha naga ajar siiyo sida walaayada gobolka iyo degmada looga mahadceliyey ama loogu bishaareeyey dadkii walaalahee horreeyey ayaa qaatay ayagaan la qabaa fasax ayna siiyeen degmooyinka oo masjidka nagala shaqeey iyo tuulooyinka hareeraha yaga ah si gaara ilaahay ka soke ayaan ugu mahadcelinaynaa waxay nala qabteen wax la ilaabi kara maaha waayo haddaan maamullada ku hormaro maamullada qaar oo degmooyinka deriska nala aha aan u tagnay ayaga kuwa mas-uuliyiinta nala shaqaynaa kan ugu horreeya iyo kuwa dhexe iyo kuwa dambeba habeen iyo maalin waa nala taagnaayeen moorooyinka oo waxay nala gelaayeen lo'da wejigooda allaha sharfe ayaan wax ku soo helnay annagoo soconnay ayagana way nala socdeen insha allahu tacaala ilaaha guulayaan leenahay kuwa taleefoonnada nugu kaalmeeyey iyo kuwa lugtooda nugu kaalmeeyeyba fasaxii nala siiyeyna waa ku mahadsan yihiin sida maxamed askar walaalkay uu sheegayba sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradkii ka soo qayb galay munaasabadda furitaanka masjidkan ayaa kelimaad soo dhoweyn ah goobta ka jeediyey insha allahu dad muslimiin ah hantidooda iyo maalkooda iyo naftooda dadaal badan dadaalay degmada kurtuwarey iyo hareeraheeda waxaan leenahay jazaaka allaahu khayra aljazaa haddii yihiin rag iyo dumarba ganacsata iyo culammaba waa dadaasheen dadka muslimiinna hantada baxsaday ammaanada dadkiisuluu dhiibin oo raggii oo walaalaheena u istaagay masaajidkan in isdhisamaayo ammaanadiis idin la dhiibey oo dadka muslimiinna idin saa qaadateen waxaan leenahay ammaanada waa kuditaan idin leenahay adinkana ammaanadiis dadka muslimiinka isidin dhiibidina meeshii salfidaay ayaa u kelisaan jazaaka allahu khayr aljazaa ayaan leenahay masjidkan aad arkayseen meesha laga bilaabay meesha maanta as joogo ilaahaygii noo suurtogeliya mahaddaas iskale waxaannu maxadcelaynaynaa walaayada gobolka iyo midda degmooyinka gacanta ay ka qaateen ama fikradda ay ka qaateen waa ugu mahadcelinaynaa insha allahu ilaahay idankiis shacabka nii i magaala ku nool gacanta ay ka geysteen insha allahu ilaahay baa ka abaalmariyay waa ugu mahad celinaynaa masaajidkan magaalo iyo nii waa laga dhisay intii wax gashatay ama xoog gashata ama hadha gashata ilaahay miisaankooda aan qaraha ku kabo waxaan kaloo ugu ducaynaynaa guddiga isku kallifay masaajidkan inas ilaahay asdhisa habeen ee maalin u shaqaysay miisaankooda allah ku kabo raggii isu taagay ee dhexda u xidhay ilaahay ha ka abaalmari inkastoo ay jiraan xubno qaali ah oo guddida ka baxay sida sheekh maxamed biyomaalow xuseen cilmi xuseen dalabi ilaahay raxmaddiisa jannadiisa ha ka waraabiyo gurigaan quruxda badan bay wax ka dhisiyeene mid ka qurux badan ilaahay jannada ha uga dhis ilaahay kitaabkooda midigta ha ka siiyo ha ka- ha ku qaybgeliyo kuwa xawdka nebiga ka caba ilaahay ha kala mid dhigo intii islaama ee dhimatay ee masaajidkan niyadda ku haysay ee haddana aan ku nasiib u yeelan inay ku cibaadaystaan ilaahay ha u naxariisto intaa kadib waxaan leeyahay dadka islaamka ee magaala ee masaajidkan xooggooda iyo xoolahooda geliyey horta waxaad markhaati ka tihiin xoolihiinni meeshay galeen inay indhihiinnu hayaan ama degmo kale jooga ama tuulo jooga ama kurtunwaaray ku sugnaadee inaad markhaati ka tihiin hantidiinni meesha ay gashay lacagtii tirada badnayd ee hadda uu walaalka eh, maxamed cali diini uu xisaabinayey ee idinka iyo wax la mida laga keenay meeshay gashay inaad markhaati ka tihiin baan markhaati ka nahay inaad aragtaan oo indhihiinnu idiin muuqdaan aan shilin meel idinka lumin waxaan idinku bushaaraynaynaa xoolihiinni waad aragtaan alle agtiisa inay idiin yaalliin guri ilaahay baa lagu dhisay guri bini'aadan ama guri maaragtay orientationa laguma dhisin waxaa lagu dhisay masaajid ilaahay leeyahay ilaahay baana abaalmarinteeda laga rabaa insha allah wuuna inaga abaalmarin doonaa intii wax ku darsatay intii xoog gelisay iyo intii xoolo gelisayba waxay xafladani ku dhammaatay jawi aad u heer sareeya oo rajogelin iyo farxad taagan u ahaa bulshada ku dhaqan kurtuwaare hase ahaatee mid walba oo ka mid ah dadkii ka hadlay quruxda masjidka iyo sida casriga ah ee loo qaabeeyey kama saarin maankooda dareenka iyo xusuusta mid ka mid ah raggii hormuudka uu ahaa guddiga dhismaha ee masjidkan jaamica kaas oo isna dadaal muuqda ku lahaa socodsiinta hawsha dhismaha iyo ururinta sadaqaadkii ay muslimiinta ku bixinayeen dhismaha masjidkan allahuma daama ilayhi makaniyey beedkan oo meeshaan ku yaalo baldegaanyaan ku yaalo oo hadda dhismadiisii ay bilaabatay xoogna u baahan inaan xoogaanya aan gashanno hantadaanya aan gashanno aa nabiy calayhi salaatu wasalaam
هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله gacmood shariifatiinka ah ayaa dhoobadii dhagaxaas ku deldelayay oo lagu dhisay marka maadaama intaas ay tahay irmaha akhare anaga guriyeyna ay tahay nabigan xaggiisa ay ka sugnaatay asxaabta qowlan wa ficlan wax loo tartamta kan ugu weyntaa waaye insha allahu tacaala aan u tartanno aan isqeedinno rag iyo haweenba insha allahu tacaala masaajidkaas aan dhisinno irma aakharo anaga guriyeyna hanoo ahaado intaasaa usula dardaarmayna taqwa allah ilaahay ka cabsigiisa iyo sahayda loo qaato aakhiro taasaan ugu weyn wax lagu xisaabtamo oo bani aadamka tahay asku xisaabtamo ay ugu weyn tahay kaasi waa sheekh maxamed biimaalow oo ka mid ahaa culimmada magaalada kurtuwaare kaas oo geeriyooday intii uu socday dhismaha masjidka jaamicul kabiir ee degmadan allah ha u naxariiste guushan iyo waxqabadkan lagu dhisay masjidka ugu weyn kurtuwaare oo horey uga dhisnaa magaalada balse caqabado xoogan kadib dib loo dhisay lana qurxiyey waxay ku yimaadeen iskaashiga iyo isgarabqabsiga bulsho u dhex joogo maamulkooda kaasoo ku haga kuna booriya khayraadka taas beddelkeedana kala dagaalama kagana diga xumaanta iyo wixii soo raaca waxaa marka ay halkan joogto xusid mudan in muhiimaddu ay tahay in bulshada lagu gobaabiyo in iyaga oo wadajir ha iska kaashadaan horumarinta adduunyadooda iyo aakhiradooda loona furo mashaariic khayr ah iyo kuwo ay ku munaafacaadi karaan noloshooda si uu isku filnaanshaha uu sii ahaado shicaarkooda iyo weliba yoolka ay hiigsanayaan ee aan laga daalin يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في
mahadsanid abwaa iman warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii subaxnimo oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh